أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon inka badan boqol askari oo ciidanka dowladda xabashada etoobiya ka mid ah ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday dagaallo ka dhacay gobolka amxaarada ee waqooyiga dalkaasi maamul goboleedka gaalaraaca jubbaland ayaa ka hadlay isur istaag ay ku sameeyeen xubno ka socday kooxda riddada soomaaliya oo doonayay inay ka degaan degmada doolow ee gobolka gedo ganacsade soomaaliya ayaa mar kale lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay xarkaha goosteen dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaanka mukayle ee galbeedka wilaayada hiiraan munaasabad lagu maamuusayey hooyooyin dhammaystay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday gudaha degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool xaflad lagu soo gebagabeynayey fatradii koowaad ee waxbarashada macadka khadiija bintu khoylat ayaa ka dhacday deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gedo
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhdii hijiriguna ay tahay lixi labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan in ka badan boqol askari oo ka mid ah ciidanka dowladda xabashada etoobiya ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday dagaallo ka dhacay gobolka amxaarada ee waqooyiga dalkaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare waxaa marba markaa ka dambeysa sii xoogeysanaya dagaalada culus ee ka socda gudaha dalka itoobiya gaar ahaan gobolka amxarada halkaas oo dagaallo lagu hoobtay ay ku dhex marayaan ciidamada xabashada itoobiya iyo maleeshiyaadka amxarada ee faano in ka badan boqol askari oo ka tirsan ciidanka xabashada itoobiya ayaa lagu soo waramayaa in dhimashooyin dhaawac ay ku noqdeen dagaallo culus oo ka dhacay jiidda hore ee deegaanka raaya waqooyi bari ee gobolka amxarada sida ay shaacisay jabhadda faano dagaaladan oo ahaa kuwa aada u xoogan ayay faano xaqiijisay in subaxnimadii khamiista ay ka bilowdeen ugu yaraan lix jiho oo ka tirsan jiidda hore ee deegaanka raaya waxaana halkaasi ka dhacay dagaallo culus oo si weyn loogu weyqay awoodda ciidanka xabashada itoobiya maleeshiyaadka fano ma aysan sheegin khasaaraha dhankooda soo gaaray dhinaca dowladda xabashida etoobiyana kama aanay hadlin guulaha milatari ee maleeshiyaadka fano ay sheegeen inay kasoo hoyeen gobolka woolo dhammaadka bishii hore ciidamada dowladdu waxa ay karteen inay la kulmeen mid ka mid ah guuldarooyinkii ugu xumaa ee soo gaara tan iyo bishii agosto oo ah markii uu dagaalku ka bilowday gobolka amxarada waxaana nidaamka abey axmedda uu ku eedeeyey maleeshiyaadka tigreega ee t b l f iyo ciidanka eriteria inay qayb ka ahaayeen qorsheynta iyo fulinta weeraradaasi si kastaba ha ahaatee dagaaladan muddada labada sano ah ka socda gobolka amxarada ayaa u muuqda kuwo sii xoogeysanaya oo si xawle ugu sii fidaya deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka amxaarada iyadoo dhinaca gobolka tigrana laga cabsi qabo in mar kale ay halkaasi isku fara saaraan ciidanka xabashada etoobiya iyo maleeshiyaadka mucaaradka ee t b l f mahadsanida cali yare maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa ka hadlay isur istaag ay ku sameeyeen xubno ka socday kooxda erdada soomaaliya oo doonayay inay ka degaan degmada dolow ee gobolka gedo sida uu ku waramayo cabdiqani maxamed gudoomiyaha maamul goboleedka shahadalla dirirka ah ee jubbaland ugu magacaaban gobolka gedo murtad maxamed xuseen alqaadi ayaa warays uu bixiyey ku sheegay in diyaaraddii ay dhowaan ka celiyeen degmada doolow ay waday qorshe maamulkooda ka dhan ah wuxuu sheegay in qorshaha ay kaga hortageen wafdigii saraakiisha riddada ee la socday diyaaraddii dhowaan siday taliyaha maleeshiyaadka lugta kooxda riddada murtad jenaraal khaalid uu ahaa inay colaad ka abuuraan degmada doolow ciidamo ka tirsan riddada oo ay kasoo direen beled xaabo ayuu sidoo kale sheegay inay dhexda u galeen oo dib ay u celiyeen murtad alqaadi ayaa dhanka kale sheegay in markii wafdigii kooxda riddada uu ku fashilmay inay ka degaan degmada doolow ay ku qasbanaadeen inay ka degaan doolow adhoh oo itoobiya gacanta ku hayso dibna ugu laabteen magaalada muqdisho garoonka doolow dowlad goboleedka jubbaland ayaa gacanta ku hayo amnigiisa iyo maamulkiisa intaba waxaadna garanaysaa ciidamada qaranka soomaaliyeedna hadda waddadii ay lahaayeen iyo wixii sharciyad ay lo- u lahaayeen in laga weeciyey oo ay la dagaalamayaan institutionkii dalka Een, awalba lama celin jirin mana laga reebi jirin meelaha ay tegayaan marka sababta keentay in halkaa laga celiyaa waxay tahay in een, waxyaabihii ay samaynayeen oo deegaankaas inay dagaal ka ridaan ayay ma aragtay een, isku dayayaan hadee mana laga aqbalayo in maaragtay meel walba khalkhal iyo dhibaato la geliyo garoonka waxaad la socotaa in muddo ah oo hal sano ku dhow inuu xiran yahay Eh, in waxaad ogsoon tahay dagaalo fara badan ay dhaceen eh, doolow ay ka dhaceen belaxa way ka dhaceen eh, raaskambooni iyo halkaa ka dhaceen Eh, markii garoonkan ay damceen inay si sharci darra kusoo degaan oo eh, diyaaraddii ay eh, meesha ay keeneen ay khaldeen oo khalkhal ku dhacay oo oo xaaladeedu ay adkaatay Eh, doola etoobiya ay ku degtay Eh, diyaaraddaas waxaa saarnaa een, ciidan yar iyo saraakiil uu hogaaminayay een, khaalid oo taliyaha ciidanka dhulka ah oo aad garanaysaan een, gawaadfallada uu ka geystay jubbaland eh, oo raaskambooni eh, balaxaawo iyo deegaanada hadda aan sheegnay oo dhan eh, ciidamadii joogay in ku khalkhalgeeyey uu damcay marka eh, sababtana waxay ahayd in dolo uu yimaado kadibna een, ciidan halkaa keeno halkaasna dagaal uu ka dhaco ayay ahayd Eh, just ciidankii uu ka dalbay balaxaawana eh, naftirkiisa waxaan eh, dhexda ka celinay oo ciidan jubbaland ahaa markii aan maqalnay inay doolow usoo socdaan baa ma aragtay een, ciidan loo diyaariyey markii ay maqleen in ciidan dhex noqday een, iyaguna markaas een, waa tii ay u weecdeen eh, dhanka iyo doolow etoobiya inay ku degaan marka een, khaalid marka eh, sababta halkaa uu ugu socday ee waxay ahayd in deegaankan maadaama deegaan nabad uu yahay dhowr jeer isku dayo la damcayna ay ku fashilmeen fursad bay u arkayeen in diyaaradda degaysa iyo ciidamada ay diyaarsadeen inay doolow ay ma aragtay ay dhibaato ka samayn karaan waxay tani kusoo beegmaysaa xilli xiisada u dhexaysa kooxda riddada iyo maamulka riddada jubbaland weli ka taagan tahay deegaano ka tirsan gobolka gedo kooxda riddadana ay qorsheynayso inay maamulka madax bannaan midka axmed madoobe ka dhisto gobolkaasi mahadsanid axmed qani ganacsade soomaaliya ayaa mar kale lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay xarkaha goosteen dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi marwaan maxmed ayaa tafaasiisha warkan eegaya ah wararka naga soo gaaraya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay kooxa burcad ah ay dil u geysteen nuur maxamed mahdi oo ka mid ahaa soomaalida ku dhaqan dalkaasi ganacsadahan ayaa lagu dhex dilay goobtiisa ganacsi oo ku taala deegaan hoos yimaada magaalada cape town ee dalka koonfur afrika dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale kooxaha hubaysan oo burcad ah ay u dileen shool maxamed caddo oo ahaa ganacsado soomaali ah kaasoo lagu dilay deegaanka filibe ee gobolka western cape dilka ka dhanka ah soomaalida ayaa bilihii lasoo dhaafay ku sii badanaya dalka koonfur afrika xilli dilalkaasi ay geysanayaan kooxa burca sood afrikaan ah soomaalida ganacsiyada ku leh dalka koonfur afrika ayaa wajahaya xaalad cabsi leh kadib markii ay sii kordheen dilalka iyo boobka loo geysanayo hantidooda
aad baad u mahadsantahay marwaan guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarasho ee deegaanka mukayle ee galbeedka wilaayada hiiraan faahfaahinta warkan waxaa eegaya xasan cabdiraxmaan abu xasaan منبع العلوم قرض ولا تنحرف عنها قد تطورت وتمتاز بالعلوم ما أبصرت ما يساوي من معايد بها من منها تخرجت تقتضي به waxaa weli si dardar leh kaga soconaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan socdaalkii dardargelinta iyo nashaadaadka ahaa ee guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wadeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan guddigan waxay markan gaareen deegaanka mukayle oo hoostaga degmada buulaburde ee wilaayada hiiraan halkaasoo ay ku booqdeen goobaha waxbarashada sidoo kalena kulamo ay kula qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada goobaha la taaban kara ee guddigan ay booqdeen waxaa ka mid ahaa macadka qurduba faraciisa deegaanka mukayle waxayna dowro sare loogu qaadaya aqoonta ardayda u qabteen ardayda dhigata macadka iyagoona dowrada kadib ardayda u qabtay tartan xiise badan tartankan oo ka dhacay fagaaro ku yaala deegaankaasi waxa uu u dhexeeyay wiilasha iyo gabdhaha iyadoona wiilasha loogu magacdaray khaalid bin waliid halka gabdhahana loogu magacdaray asmaa binti abibakar وقع سعادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى waxba yaanan hadal idinku daalinin markan waa tartankii xiisaha badnaa ee dhex maray labada majmuuco ee kale ah khaalid bin waliid iyo asmaa binti abibakar وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدا su-aasha ugu horeysa tartanka waxay ka imaanaysaa maadada culuumulqur'aan gaar ahaan tafsiirka waxay dhahaysaa maa macnaa qowluhu tacaalaa aifkan aalihatan duuna allahi turiiduun
وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدا أنا مقعوية مع مقير عثمان كان نسعى على المجموعة خالد بن وليد سؤال جابته هذا أسكت يوحي نقنيسا تعبدون آلهة من دون الله من أجل الإفك والكذب والزور وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدا su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada khaalid bin waliid ee wiilasha wax ka barta macadka qurduba taasoo ka imaanaysa dhanka tafsiirka si sax ah ayuu ugu jawaabay wuxuuna ku guulaystay ama majmuucadana waxay ku guulaysatay laba darajo وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدا waxaan su-aashan iskale majmuucadaba ee asmaa binta abibakar su-aasha si fiican u dhegaysta waxay leedahay أكمل هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وابي اسم علي الحسن وعن ترتمى يا مجموعة أسماء بنت أبي بكر سؤال جوابت هذا دار الصدي وسلطة فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدا su-aashii la weydiiyey majmuucada asmaa binti abibakar ee majmuucadii u tartamaysay gabdhaha macadka qurduba taasoo ahayd xadiid la dhammaystirayey waxay uga jawaabtay si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدا gabagabada tartanka waxay guusha raacday majmuucada asmaa binta abibakar halka wiilashana boorka looga tegay laakiin gari laba qof kama wada qosliso tartankan kii ka horreeyay ee guddigan ay qabteen waxa uu ka dhacay deegaanka show waxayna guusha raacday wiilasha halka gabdhahana laga qaaday guusha maantana wiilasha ayaa boorka looga tegay balse waxaa xusid mudan in tartankani uu yahay tartan dhiirigelin iyo nashaadaad ah looguna talagalay ardayda in lagu dhiirigeliyo xamladan oo weli si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan islamarkaana guddigan ay ku booqanayeen goobaha waxbarashada ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa loogu magacdaray shaxdulhimam liahli lqimam taas oo ah mid dhiirigelin ah sarena loogu qaadayo aqoonta waxbarashada ardayda dhigata iskuulaadka iyo madaarista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
العلوم قرض ولا تنحرف عنها قد تضورت وتمتاز بالعلوم ما أبصرت ما يساوي من معايب بها من منها تخرجت تقتضي به
munaasab lagu maamuusayey hooyooyin dhammaystay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday gudaha degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool warbixinta warkani waxaa ku tuntuunsanaya walaalka cabdiqani maxmed أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضاه munaasabadan oo dhowaan ka dhacday magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa maamuus iyo sagootiin loogu sameeyey hooyooyin dhammaystay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka kuwaas oo in muddo ah usoo dhabar adeegay kamiro dhalinta inay xambaaraan kalaamka alle waxay ahaayeen siddeed arday oo hooyooyin ah balse dhammaystay qur-aanka kariimka waana tusaale ay mudan tahay inay ku dayadaan haweenka muslimaadka ah munaasabadii lagu sagootinayey waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin culimo nuqabo ganacsato iyo qaybaha kale ee bulshada waxaana ugu horreyn kelimadan ka jeediyey sheekh ibraahim cali oo ka mid ah culimada diinta islaamka bacda xamdilaahi subxaana wa tacaala iyo mahadyowkan kadib macalinka iyo ardaytaba ma indardaarmay aan marka ini horle indareera dadaalka dadaala laka daro maywaal walbarashada gogole laka bilow ilaa iilka lanka hugalaw walbarashada malku wiinadaw bal wa in wiinaday horalanka dareera culuumta shareecadana idan badanta farac badanta jawaanibtiya badanna ina laka dadaal sidoo culuumtu furaaja oo kale naxwadii iyo sarfagii laakiin intuu cilmiha baraday naxwada ma ku noogow macna sarfagina ma ku noogow raashinka haddii kariido osban lahayn iyo didhon uu ku olka garuur yeele laan walaa sheega eri oo marka wayba naxwlaan-ina dadka dheginsdaa garuur yaayan le marka baaraka allahu fiikum misin dardaaramaynay juhdi suubadaan dadaal suubadaan ee balaantee xaafado fafidhiyaanna hakiidaan waxaa intaasi kadib bandhig cajiib ah goobta kusoo bandhigay hooyooyinka dhammaystay qur-aanka kariimka islamarkaana loo fadhiyey xafladii maamuuskooda مرحبا بكم أيها الضيوف الكرام بأيد مفتوح بحفلتنا هذه حفلة اختتامنا للقرآن العظيم وبحضوركم إن شرحت صدورنا وامتلأت قلوبنا فرحا وسرورا ثانيا نريحكم بآيات من القرآن وأحاديث من أحاديث النبوي في فضل القرآن الكريم وفضل تلاوته عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله فهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم yaa ayuha aladiina aamanuu dadkaalina wishay rumeeyow ijtanibuu ku dheerada kasiiran in badan oo min adanni milada kumate inna bacda adanni milada qaar ismun dembuu walaa tajasasuu iniis baarbaarteen walaa yaqtab bacdukum qaarkiinay hamnay bacdan qaarka kale ayuxibu jeeliya axadukum axadkayga an yaakula niyaam lahma akhiihi walaalshay libshay oo mayta mid ah fakarihtumuuhu ka hadaasan واتقوا الله إلهك أبصد إن الله إلهي تواب عليه توبة أقبل وبدن رحيم ونهرس بدن ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يا تجلى الله للخلق جارة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجامي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مسرح
باب ما بن باب إيه في التقوى أبصد قال الله تعالى لسريمي بري يا أيها الذين آمنوا دتكي ألينا وشي رميانو اتقوا الله لك أبصد حق تقاتي أبصد به وقال الله تعالى لسريمي بري فاتقوا الله لك أبصد ما استطعتم ولتبرتيه وقال الله تعالى لسريمي بري يا أيها الذين آمنوا دتكي ألينا وشي رميانو اتقوا الله لك أبصد وقولوا هذل قولا هذل سديدا توسا وقال الله تعالى لسري مبري ومن يتق الله لنك يلك أبصد يجعل له إلهي ولا مخرجا من الكبه ويرزقه إلهي كأرزاق من حيث لا يحتسب ميلس أنفلد عنه gabagabadii waxaa xafladda kelimadan ka jeediyey naqiibka bire oo ah naqiibka beesha geeladleh ee wilaayada islaamiga ah ee bokool gabdhoy muslimaadka haayeen oo ilaahi subxaana wa tacaala kitaabshay ini yoo baradaan inis hilqaameen may ballenaa ilaahi subxaana wa tacaala camalkiin camal maqbuule ahoo indallaahi lika ogolaadaw allah siinkuweelo may baa siin lennaa jazaakumullaahu khayr hal jazaa waa siin lenna may baa qobateena shaqo oo dad badan muslimiin ay ku gaabiyeen oo ku fadheedeen oo may baa ini yoo walku qobadan ku gaabiyeen a qobateen may baa siin lennaa allah siin barakaayo adduunyadana fadnidiya badantaa isin oo dariiqada ilaahay subxaana wa tacaala tilmaami oo wa alla wistaqaamuu ala dariiqati lasqaynaahu maa'an qadaqan ilaahay arri isin oo ka suguntiin ilaahay subxaana wa tacaala allah siin oofsado ilaahay subxaana wa tacaala dadkii oo mayba waa la kulin shay alla jeeladaay allah siinka madwaayo yaasin lana jazaakumullaahu khayr aljazaa dadka kale muslimiinta ah oo deegaanka ka nool mayba lahaa dadkii balaantiyo jaahil ata dadkii oo waajiba saaran alummu madarasatun madarasada guriga mayba waa aadaw aadahoob wanaagsanaato jiilka dhan oo idinka noolna toosanaada insha allahu tacaala waa munaasabad dhif iyo naadir ah oo nooceeda aan horay loo arag waana tusaale ay mudan tahay inay ku dayato hooyo kasta oo muslimada ah allah fadligii gabdhahan ayaana ugu dambeyn goobjoog u noqday xafladii qalinjabintooda kadib muddo sannado ah oo ay u jilbi xirnaayeen inay xambaaraan kalaamka allah mahadsanida cabdiqani ugu dambayntii xaflad lagu soo gebagabeynayey fatradii koowaad waxbarashada macadka khadiija binti khuwaylad ayaa ka dhacday deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayada gedo casaam carafaad ayaa siyaanba qaadaya munaasabadda noo had mid lagu soo gebagabanayay fatradii koowaad macadka khadiija binti khuwaylad oo ah macad soo saara haweenka daaciyaadka ah ayaa ka dhacday deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayada islaamiga ee gedo waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay ugaasyo nabaddoonno iyo waxgarad kala duwan ugu horeyn gabdhaha daaciyaadka markaska khadiija binti khuwaylad ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما قيل المجاهدين أقول لهم كونوا أوفياء لدماء قادة الجهاد الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله سيروا على طريقهم ولا تنحرفوا أيها المجاهدون ارحموا الضعفاء واطعموا الأرامل واليتامى والمساكين وكونوا رسل رحمة والرفق لا رسل شدة وعذاب فما جعل الرزق في شيء إلا سانه ولا نزع من شيء إلا شانه واعملوا الناس بالحسنى وابتعدوا عن كل ما يشير غضبهم فإن إرضاء المسلمين وكسب محبتهم من مقاصد الدين يا أخت العزيزة هل تعرفن حبر هذه الأمة؟
حمل هذه الأمة عبد الله بن عباس حياك الله هل تخبرنا من هو أمين هذه الأمة؟
أمين هذه الأمة أبو عبيد عامر بن جراح
بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد نتوحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة المجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام فيلي sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah haweenka daaciyaadka ee markaska khadiija binti khuwaylid ee loo soo gebagabanayay fatradiisi koowaad iyadoona ka warbixisay duruusta lagu qaato markaska alxamdulilah ilaah ayaa u mahad celinaynaa duruus kala gudoomsan baan qaadanaa wakhtiya kala gedisanna waan qaadanaa ilaah subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa cilmigii aan baranay inuu maartana gu anfaco kuwii ayaga qaato oo nafsadooda tadbiiqiyo dadka kalena u faa'iideeyo ayagana lafahooda naarta uga badbaadin oo alla subxaana watacaala naga dhigo intaas markaan ka gudbo duruus badan ayaa maaragtay ku qaadanaa waxaan qaadanay maaragtay dafcadii ugu horeysay ee lixda bilood ahayd waxaan qaadanay xadiis cumdatul axkaam kitaabu tawxiid waxaan qaadanay fatxu najiib siiro waxaan qaadanay khulaasatu bayiya waxaa kaloo qaadanay tafsiirka qur-aanka lafdi iyo maarata macnaha inta ka dhexeyso dhowaana ayay ahayd markii sidan oo kale munaasabad lagu soo gebagabanayay fataradii koowaad ee macadka khadiija bintu khuwaylid faraciisa degmada cilcadee iyadoona maktabka dacwada hulayada gado juhdi ballaaran uu ku bixinayo horumarinta heerka waxbarashada mahadsanid cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanigi intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madlaa insha allah inta ka horeysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu